wararka laga helayo gobolka bakool ayaa sheegaya in kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya oo qayb ka ah howlgalka amisom qarax miino lagula eegtay duleedka degmada waajid ee gobolkaasi bakool qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa lagu soo warramayaa in waxyeello ay ka soo gaartay ciidamada itoobiya xilli ay marayeen nawaaxiga deegaanka buurdhuxulle ee gobolka bakool qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadla idaacadda shabeelle ayaa sheegay in khasaare xooggan ciidamada itoobiya uu ka soo gaaray qaraxaasi walow aan la ogeyn inta uu la egyahay xarakada al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan waxa ay bartooda internetka ku shaaciyeen in halkaasi ay ku dileen saraakiil itoobiyaan ah islamarkaana khasaare lixaad lahay gaarsiiyeen ciidankaasi siday hadalka u dhigeen ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada itoobiya ee kuwa dowladda federaalka oo ku aadan qaraxaasi balse xidhiiro aanu la sameynay maamulka gobolka bakool ayaa waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan waxyeelada rasmiga ah ee ka dhalatay qaraxaasi dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa had iyo jeer weeraro dhabagalah ku qaada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xilliyada ay isaga kala gooshayaan gobolada ba iyo bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya